إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان إذ قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho qarax kula beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamin u dhigay kolonyo gaadiid ah oo gelbinayay guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle howlgallo gaar ah oo lagu dilay askari iyo xubin ka tirsan ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka banaadir iyo shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray xabashida heysata degmada xudur ee gobolka bakool iyo kenyaatiga heysta deegaanka taabto ee jubbada hoose dagaalyahankii fuliyey weerarkii nafurnimada ahaa ee dhowaan muqdisho ka dhacay laguna dilay saraakiil caddaan ah ayaa jeediyey dardaaran saameyn badan dowladda itoobiya ayaa diiday daawo laga soo qaadi lahaa dalka masar oo la keeni lahaa muqdisho kuuriyada waqooyi ayaa ku dhawaaqday inay tijaabisay gantaal cusub xilli cunaqabateen hor leh lagu soo rogay waddankaas ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho qarax kula beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalka warkaas iyo qodob kale oo ku aadan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kamiin u dhigay kolonyo gaadiid ah oo galbinayay guddoomiyaha gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle cabdifataax ayaa ka waramaya barqanimadii maanta waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka dhacay weerar qorshaysan oo qaraxa loo adeegsaday kaasoo lala beegsaday afhayeenka xukuumadda federaalka maxamed ibraahim macalimow sida aan xogta ku heleyno waxa uu weerarku ku qabsaday inta u dhexaysa isgoyska dabka iyo shaqaalaha xilli uu saarnaa gaari noociisu yahay saarif goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen inay maqlayeen jugta qarax weyn kadibna ay arkeen gaarigii la beegsaday oo burbur xoogani uu soo gaaray lagana soo dhex saarayo macalimow oo ay xaaladiisu garaab tahay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa war horudhaca oo uu soo saaray waxa uu ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxaana warka taliska oo qoraal ah lagu sheegay in howlgalkan lagu beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana weerarkaasi uu u dhacay sidii loogu talagalay ee loo qorsheeyey macalimow ayaa waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda federaalka iyo la taliyaha ra-iisul wasaaraha ee dhanka warfaafinta sidoo kale waxa uu ahaa musharax xildhibaan oo aada ugu dhow in la doorto maadaama uu garab iyo taageero weyn ka helayo xafiiska ra-iisul wasaaraha dhaawiciisa ayaa waxaa la dhigay cisbitalka digfeer ee ay gacanta ku hayaan turkida waxaa la isla dhex marayaa inuu dhintay iyo inuu weli nool yahay oo xaaladiisa lala tacaalayo laakiin xogta rasmiga ah waa ay soo bixi doontaa toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii magaalada muqdisho qarax weyn lagula beegsaday afar sarkaal oo reer galbeed ah kuwaasoo laba ka mid ah weerarka ay ku dhinteen marka laga yimaado weerarkan maanta ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale gobolka hiiraan ah ayaa waxaa ka dhacay weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday guddoomiyaha gobolkaasi ee hirshabeelle oo lagu magacaabo cali jeyte cusmaan wararka naga soo gaaraya gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in kolonyo gaadiid ah oo gelbinayay cali jeyte lagu beegsaday inta u dhexaysa magaalada beledweyne iyo deegaanka farlibaax kolonyada ayaa ka soo baxday beledweyne iyada oo ku sii jeeday farlibaax weerarka dhabagalka ah ayaa waxa uu isku bedelay dagaal ah in muddo ah halkaasi ka socday xogtu waxay sheegaysaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ay doonayeen inay khaarajiyaan cali jeyte cusmaan laakiin uu si dirqi ah kaga badbaaday hayeeshe ee ciidamo ka mida kuwii ilaaladiisa ahaa iyo saraakiishii la socotay ayaa waxay weerarka ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac dadka la xaqiijiyey geeridooda waxaa ka mid a sarkaal lagu magacaabo cali boos oo ka mid ahaa ilaalada cali jeyte iyadoo ay dhaawacmeen laba askari oo kale ilo waraajyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan u xaqiijiyeen in kamiinkan uu kolonyadii cali jiite ku qasbay inay iyaga oo cararaya ay si halhaleel ah dib ugu laabtaan magaalada beledweyn markii laga hor istaagay socdaalkoodii ku wajahnaa deegaanka farlibaax ma ahan markii ugu horreysay oo kamiin noocan ah uu la kulmo guddoomiyaha gobolka hiiraan ah ee hirshabeelle dhowaan cali jeyte cismaanah ayaa waxa uu bulshada magaalada beledweyne ku eedeynayay inay taageersan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab isaga oo dadka magaalada ku soo rogay bandow galabkii bilaabanaya howlgal gaar ah oo lagu dilay askari iyo xubin ka tirsan ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka dhacay gobolka banaadir iyo shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed saacadihii lasoo dhaafay waxay mujaahidiinta al-shabaab gobolada bakool shabeellaha hoose banaadir iyo sidoo kale jubbooyinka ka fuliyeen howlgallo isugu jira kuwo gaar ah qaraxyo iyo sidoo kale dagaalo toos ah haddaan ku horumarno gobolka shabeellaha hoose shabaabul mujaahidiin waxay degmada afgooye ku dileen cabdulaahi nuur oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka cabdulaahi ayaa waxa uu caan ku ahaa jaajowsida dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada afgoy sida aan kasoo xignay ilo xog ogaal ah oo ku sugan degmada askariga ayaa intii uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxa uu farta ku fiiqay dad muslimiin ah kuwaasoo xabsiga hadda ugu jira ciidamada dowladda federaalka dhanka gobolka banaadir shalay gelinkii dambe mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgal gaara ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho howlgalka waxaa lagu beegsaday nin lagu magacaabo aweys ebakar sheekh kaas oo ka mid ahaa ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwooda ka yimid dhanka maamul goboleedka hirshabeelle aweys ayaa waxa uu ka faa'iideysan waayey cafiskii ay horey shabaabul mujaahidiin ugu fidiyeen ergooyinka wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka dhanka duleedka magaalada muqdishona waxaa shalay ka dhacay qarax lala beegsaday askarta dowladda federaalka qaraxan ka dhacay ceelasha biyaha ayaa waxay dhaawacyo culus ka soo gaareen laba askari oo ka mid ahaa ciidamadii la beegsaday dhanka gobolka bakool shabaabul mujaahidiin waxa ay xalay weerareen xero ay xabashidu ku leeyihiin degmada xudur ee gobolkaas dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsaday walow aan tafaasiil dheeraada laga haynin ugu dambeyn jubbooyinka waxaa ka dhacay dagaalo lagu beegsaday ciidamada kenya ee waddanka kusoo duulay iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland ee la shaqeeya degmada afmadoobe waxaa lagu weeraray ciidamada axmed madoobe halka dhanka deegaanka taabtana lagu weeraray ciidamada shisheeye ee kenya dagaalyahaankii fuliyey weerarkii nafarnimada ahaa ee dhowaan muqdisho ka dhacay laguna dilay saraakiil caddaan ah ayaa jeediyey dardaaran saameyn badan idaacadda al andalus ayaa baahisay dardaaranka dagaalyahaankii fuliyey weerar maalmo ka hor muqdisho ka dhacay maxamed aadan gurey oo sidoo kale loo yaqaanay saciid waa dagaalyahaankii fuliyey weerar nafuurnimo ee arbacadii lasoo dhaafay oo taariikhdan ku beegneyd laba-iyo tobanka bishii janaayo ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho weerarkaas waxaa lala beegsaday saraakiil reer galbeed ah oo howlo basaasnimo u joogay soomaaliya waxaana lagu dilay laba sarkaal sida lagu sheegay war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahaankan oo afartan iyo afar sano jir ahaa ayaa ka dhashay beesha gaaljecel gaar ahaan jufada dirsame wuxuu sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ku dhashay degmada ceel cali ee gobolka hiiraan halkaasi oo uu kusoo barbaaray kuna soo hanaqaaday maxamed aadan gurey ayaa halganka lagula jiro shisheeyaha kusoo biiray sanadkii labada kun iyo tobankii waxaana uu jeediyey hadallo dardaaran ah isagoo ka warramay arrimo kala duwan waxaa laga dhashay beesha gaaljecel gaar ahaan saddex war gaaljecel oo beesha tirsan gaar ahaana degta gobolka hiiraan gaar ahaan ceel cali insha allahu tacaala meeshaana waxaan fariin ugu diraa ahalka iyo qaraabada guud ahaan maxaa yeelay ahalka maanta waxaa weeyaan adduunka halgan ayaa lagu jiraa gaalo ayaa lala dagaalamayaa qabaa'ilkana maanta hadda waxaa weeyaan sida la ogyahay qaybna waxaa weeyaan jihaadka ilaahiyaa kor ugu qaaday qaybna ilaahiyaa hoos ugu dhigay taasna waa fadli macnaha dadka oo kala dheeraysay ayna kala yihiin marka saas aawadeed waxa weeyaan maanta markii xaggiina hadda la fiiriya oo saddex wargaal jeclaan gaar ahaan la eega waxa weeyaan jihaadka dhexdiisa aad bay ugu yaryihiin dhinaca kale markaad fiirfiirisana way ay ku badyihiin taasna waxa weeyaan dulanimo waa maanta xalay waxay idaacadda alfurqaan sii deysay qayb ka mid ah dardaaranka maxamed aadan caawana waxaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku baahin doonaa qaybaha dhiman insha allah dowladda itoobiya ayaa diiday daawo laga soo qaadi lahaa dalka masar oo la keeni lahaa muqdisho mar kale iyo cabdifataax maxamed cabdirasaaq maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ah ayaa waxa uu shaaca ka qaaday arrin fadeexad ah oo mar kale bannaanka soo dhigtay in dowladda federaalka ah ay ka amar qaadato ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed wasiirkanah oo dhowaan xilka laga qaaday ayaa waxa uu sheegay in uu dhibaato kala kulmay dadaallo uu ku baadigoobayay daawo iyo qalab loogu talagalay cudurka covid nneteen taasoo laga soo qaadi lahaa ururka jaamacadda carabta waxa uu xusay in ururku ay aqbaleen codsigii uga yimid dowladda federaalka islamarkaana daawadii iyo qalabkiiba loo dhiibay dowladda masar si ay u soo gaarsiiso magaalada muqdisho wuxuu tilmaamayay in iyada oo hawshu meel wanaagsan marayso uu telefoon uga yimid madaxda dowladda federaalka ah gaar ahaan farmaajo islamarkaana loo sheegay in aan la ogolayn in diyaaradda ay leedahay masar ay dawada keento magaalada muqdisho sidaasina ay ku baaqatay daawadii caqligaaga ma geli kartaa qof soomaaliya caqligiisa ma geli kartaa in la yidhaahdo masar la hadalo diyaaradda oo kaargooga oo militariga oo c one tertiga la yidhaahdo ma rabno markaan su-aashii weydiiyey waxaa laigu yiri hoose hoose laigu sheegay etoobiyaanka ma rabaan daawo jaamacad carabta ay bixisay masarna ay diyaarad soo saartay soomaaliya loo wado etoobiya maxaa ka galay waa inay etoobiya diidan tahay diyaarad noocee ah ayaa masar daawada idiin soo saari kartaa maxaase ka galay etoobiya doctor xanafi cabdisheekh aadan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed ah ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in warka ka soo baxay wasiirkii arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah uu bannaanka soo dhigayo in dalku uu gumaysi ku jiro waxay ku dhici kartaa waxaan maaragtay mar horaa xaniinyaha laga saaray oo waxaan hadda madaxweyneyaasha lagu sheegaya ama meelaha joojooga ama ra-iisul wasaarka ku sheegaya waa wax la gumaysto oo maskaxda laga haystaa oo waa horaa laga saaray waxaa laga buuxiyey maaragtay haddii maaragtay etoobiya aysan la shaqaynaynin ama aysan ka tala qaadanaynin inaysan meesha joogi karin oo waxaan dhan bay soomaaliya gacanta ku hayso etoobiya laga dhaadhiciyey oo ayaga la-aantood aysan noolaa karin taasna waxay kutusinaysaa dacfigooda iyo tabardaradooda iyo sidoo kale waxay kutusinaysaa beentooda waxay sheegayaan dowlad madax bannaan baan nahay madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxay si toosa uga amar qaataan dowladda etoobiya madaxdeeda saasoo ay tahayna waxay sheeganayaan inay yihiin dowlad soo celisay qabkii iyo sumcaddii ummadda soomaaliyeed halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta alfurqaan kooriyada waqooyi ayaa ku dhawaaqday inay tijaabisay gantaal cusub xilli cunaqabateen hor leh lagu soo rogay waddankaas sida warkan mar kale uu ku faahfaahinayo cabdisamed cabdulaahi sida ay baahisay warbaahinta kuuriyada waqooyi maalinimadii jimcada ahayd waxa ay xukuumadda biyonyan tijaabisay laba gantaal oo ah kuwa ridada gaaban taasoo ka dhigaysa tijaabadii saddexaad tan iyo bilowgii sanadkan xilli uu maraykanka cunaqabateen cusub oo hor la saaray kuuriyada waqooyi wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in tijaabadan la sameeyey laga gol lahaa si loo xaqiijiyo loona qiimeeyo xakamaynta nidaamka shaqo ee taliska tareenada waddankaas soo bandhigista tijaabadan cusub ayaa timid kadib go-aankii washington ay soo saartay arbacadii ee ahaa in cunaqabateen dhaqaale oo cusub lagu soo rogayo shan ka tirsan saraakiisha dowladda kuuriyada waqooyi kadib tijaabadii hore oo ay samaysay dowladda kuuriya hogaamiyaasha guud ee ciidamada kuuriyada koonfureed oo dhankooda ka hadlay tijaabada cusub ayaa sheegay in labada gantaal ay u dhexeeyeen wax ka yar shan iyo toban daqiiqo waxayna intaas ku dareen in labada gantaal ay jareen masaafo dhan afar boqol soddon iyo laba kilomitir tani waxay ahayd tijaabadii saddexaad ee hubka kuuriyada waqooyi bishan kadib laba tijaabo oo lagu guulaystay kuwaas oo ah gantaalada hybersonic sida laga soo xigtay pyonyan tijaabadii hore ayaa dhacday shantii bishii janaayo halka tii labaadna la tijaabiyey kow iyo tobankii bishan xilli uu xarumaha hubka kormeerayay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ninka lagu magacaabo kim jong un maraykanka oo ka jawaabaya tallaabadan ayaa cunaqabateen cusub ku soo rogay pyongyang waxaana xoghayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda washington antony blinken uu sheegay in kuuriyada waqooyi ay had iyo jeer isku daydo siday usoo jiidato indhaha caalamka iyadoo tijaabinaysa gantaaladeeda pyongyang waxa ay ku eedeysay maraykanka inuu si ulakac ah usii horinayo xiisada wadahadallada u dhexeeya pyongyang iyo washington ayaa weli hakad ku jira kadib markii uu fashilmay wadahadal u dhexeeya kim iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sanadii labada kun sagaal iyo tobankii warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa